فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale ad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ugu yaraan shan ruux oo shacab ah oo ku shahiiday duqayn ay dowladda federaalk kaga geysatay deegaana hoostaga magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dhaawacyo intaas ka badanna way jiraan waxaan idiin soo gudbi doonnaa qaar ka mid ah dadkii ay dhibaatada gaartay waxgarad shabeellaha hoose ku sugan oo ka tacsiyeeyey iyo xog ku aadan duqayntaas barnaamijka dhuuxa waraysiyada sidoo kale waxaad ku maqli doontaan sirdoonka dowladda federaalk oo xabsiga dhigay samafale caan ka ahaa magaalada muqdisho oo agoon badan gacanta ku hayay maxay tahay sababta loo xiray waraysi uu bixiyo oo sababay inuu caawa xabsiga ku hoydo ayaan dhuuxa idinkugu haynaa faarax macalin oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee kenya uu qorsheenayey in gobollo ka tirsan dalka soomaaliya uu xoog kula wareegay isagoo kaashanaya yahuudda iyo qolooyin kale waxaan idiin soo gudbi doonnaa xog muhiim ah oo uu sii daayey faarax macalin haweenka magaalada jamaama oo hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee furimaha jooga munaasabad cajiib ah oo ay dhigteen nabadoonno waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada oo ka soo qaybgalay codadkii laga jeediyey ayaan dhuuxa idinkugu haynaa warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaa barnaamijka qayb ka ah waa hagaag maanta gelinkii dambe ciidamada dowladda federaalk ayaa waxa ay madaafiic ku garaaceen tuulada ballow oo u dhow deegaanka berir ee duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh ugu yaraan waxaa la xaqiijiyey inay ku shahiideen duqaynta shan ruux oo shacab ah una badan haween iyo carruur waxaana sidoo kale dhaawacyo ay soo gaareen toban qof oo kale waxaa inoo suura gashay inaan khadka taleefonka kula hadalno qaar ka mid a ehelada ay dhibaatadu gaartay mid ka mid a ehelada dadka ay duqeeyeen ciidanka dowladda federaalk ayaa ugu horrayntii wax ka weydiinay duqaynta iyo dhibaatada ay u geysatay waryaheena maxamed cali aadan ayaa la hadlay kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan ugu horreyn magacaada iyo halka aad joogta noogu bilow
a meesha ninaan joogo waxa waaye eylibalow a la dhahaa tuulada eylibalow oo meesha dhacdada ka dhacday oo beesha reer eyle oo dagaalka ka xisaabsan ayaan ahay waan gartay bal magacaaga noogu bilow
magaceedu cusmaan cabdiyow duur waa layidhaha oo beesha reer balow ka oo oo dagaalka ka mid ah cusmaan bal tafaasiil naga sii halka ay wax ka dhaceen iyo qaabka ay u dhaceen nimanka oo ii sheeg nimanka deegaanka reer balow waa ka mid ahay oo dagaalka ka mid ahay nimankaan ii sheeg oo ii sheeg oo berhile ododayaalay naga garaaceen bal deegaanka ay wax ka dhaceen magaciisa iyo halka uu ku yaalo deegaanka magaciisa waxaa la dhahaa eylibalowa la dhahaa waxuu ku yaalaa berhire iyo inta udhexaysa meelsafri la dhahay baledilaamin tuulada laleeyahay ayaa udhexeeya yaa waaye marka cidda madaafiicdiini ku garaacday
cidda madaafiicda naga garaacday waxaa waaye qoladan berhire degan waa ii sheeg oo ii sheeg oo ololguste waan gartay maxaa khasaare ah oo ka dhashay marka duqeyntaas
duqeyntaas khasaare weyn oo ballaaran ay ka dhashtay oo ii sheeg dadweynihii argagaxa iyo kala fardhood laga riday iyo naf iyo maalba oo lagu waayey laba iyo toban oo dhaawac ah iyo shan oo dhimasho ah iyo daraad marka horeysina maalin saddexaad dukaamihii ay dhaceen dad oo maalintaas la waday ilaa hadda oo ay helihin oo weliba meel iyo sal iyo raad ay dhigaan la hayday ayay jiraan marka saasaa jirta dhibaato weyn iyo kadeed rafaad dadweynihii oo waxba galabsneed beerey oo oo dhulkooda ku nool oo arag wadato ah ayaa meeshaas dhibaatadaas aa nimankaas naga rideen waxaan leenahay in naf iyo maalba anakana intaan haysano macnaha anan umakun u dulqaadi doonin oona macnaha yeeli doonin iska dhici doono af iyo yad waayahay ugu dambeyn dadka ku dhegeysanaya maxaad leedahay hadda marka dhaawacyadii iyo dadkii bal xaalkooda ka waran dadkii dhintay waaba dhinteen laakiin dadkii dhaawacyada ee kolley xamar iyo afgo iyo meelaha loo daadgureeyey soo dhawow ugu horeyn magacaada iyo halkaad joogto noogu bilow meesha aan joogo balow waayo magacaada cabdirasaaq aadan waayo waan gartay cabdirasaaq balow say wax uga dhacan balow siday waxa ugu dhaceen horta qoladan oo murtadiinta iyo al-shabaaba saaka isu dagaashay waaya beriday isu dagaaleen berigii dagaalkii kadib markii oo iyaga hoogaa laga tambay ah, dadkan isu soo baxeen ka bacdi hoobiyay kasoo garaaceen balow oo masmaatadii deganeed guryihii hoobiya isugu soo dhacdeen imise hoobiya ayaa kusoo dhacday deegaanka deegaanka guryaalka kusoo dhacday hoobiyaha tirada hoobiyayaasha meeqay ahaayeen saddex waayahay bal sidee marka ugu kala dhaceen tuulada tuulada saddex guryay ku kala dhaceen waan gartay faahfaahin naga sii marka qaabka ay wax u dhaceen hal guri ciddii joogtay toddobay ahayd shan horta waa shahiiday waa dhimatay waayahay oo isugu jira odaygii iyo naagtiisana dhaawac waayo waayahay inta kale oday kale isna cusmaan ciise mid ay dhahaan dhaawac waayo shanta ruux ee lagu dilay madaafiicda noo kala sheeg iyay kala ahaayeen shanta ruuxoo lagu dilay shanta eh, shanta ruuxoo lagu dilay waa isku cid waayahay hal qoys waayo Hal caruur qoys iyo waayo.
dumar marka maxay kala ahaayeen hooyadooda iyo aabahooda dhaawacna waa ku jiraan waan gartay waa kaas shantaas saas waay toddobadaas hal cid waayo hal qoys waayo haye midfac labaad madfac labaad cusmaan ciisow nin ay dhahaan gurigiisu ka dhacay isagana labaan waaya ka dhaawacan waan guriguna waa burburay waan gartay marka Kan abubakir saddexaad.
cabdullaahi yarow mid ay dhahaan isna labaa ka dhaawacantay waan gartay markaad isku dirkooda dhaawacto mana in laba waayo marka Kan dadkaas waay.
dhibaatada gaartay adiga maxaad isku tihiin ehelkeygii waayo marka dhibaato weynaa noo gaartay nimankaas uma baahna shabaab ma rabaan dadka shacabka meesha degan inay baabi'iyaan ay rabaan ma dad shabaab ujeeda ma ahan maxaa marka lagu beegsaday dadkaas wax lagu beegsaday ilaa warsa ma jiraan ma rabaan maa kasa loo beegsaday hoobiye guryaalkii waa lagu gariyey iimaankii iyo ummadii dhanba waa la xafaaday waaya isaanimada mar isaanimada waa wax kale laguma haysto waaya waa kaas baaba hooglaha ku dhacay dhib hanti maal maal dad eber waay mana u dulqaadan doonta insha allah haddii ilahay idmo kolley madaafiicdan ka hor dhibaato ay ka geysteen deegaanka ma jirtaa haa la- sagaal iyo labaatanki may ahayd bishii hadda aan soo dhaafnay maxay ka geysteen Ilaa- halkaas rig rig ay xirxireen dukaaminkii ay dhaceen ilaa hadda rigi ay xireen waa maqan yahay waan gartay imise qof ayay xireen adiga afar iyo shan nin meelaa saa xiran waan gartay dukaamin ay dhaceen waxay rafaadin karaa waa rafaadiyeen joogto waay mogi ma ahan maanta keligeeda ma ahan maalin walba ay nagu hayan mana u dulqaadan doona haddii ilahay idmo suldaan maxamed ibraahim mayow waa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee shabeellaha hoose wuxuu ka tacsiiyey duqayntii ay dadka shacabka ah ku dhinteen ee ay ciidamada dowladda federaalka ka geysteen deegaanka balow ee gobolka shabeellaha hoose waa kan mar kale maxamed cali aadan oo wareysanaya suldaanka suldaan maxamed mayow soo dhawow ee ka- doorkaagii waaye Ee, suldaane een, bal waxaad nooga warantaa dhacdadii maanta ka dhacday deegaanka balow ee shabeellaha hoose bismillah awal inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun waxaan si guud haddaan nahay nuqobada gobolka shabeellada hoose waxaan u tacsiyey inaynahay si guud ummadda muslimka ah ee ku dhaqan tuulada balow musiibadii maanta ku habsatay oo micnaha qolyahan riddada ah ay maanta la beegsadeen madaafiic aan loo meel dayan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala walaalahaas intii dhaawacamayna allaha bogsiiyo intii dho- dhimatay oo shahiidan ilaahay shahaadadoosa allah ka aqbalo waa meesha dhibaatadaas ayaa ka dhacday markaan kaaga warramo maanta horta dagaalka wuxuu ka dhacay tuulada beriire ayuu dagaalka ka dhacay ayagoo dhinacan magaalada usoo gudbay ayaa raggan walaalaha meesha ku helay markaas kadib ayaa waxay geysteen maxay duqeyn arxandara ah tuuladan balow maxay ahayd hobiyayaal inay ku garaaceen ayaa saddex guri iyo qaar banaanadka ku dhacay oo dad badan loogu micnaha eh, ku dhinteen shan oo micnaha hal gabar weyn oo qofka qabay oo reer leh iyo afar ciyaal ay ku dhinteen ay ku baabi'een aabihii guriga xaamuud khaadi isagana meeshuu ku dhaawacmay hooyadii gurigana sidoo kale ayadana dhaawac ayay noqotay marka horta masiibadaas ayaa meesha ka dhacday waa tahay marka suldaan maxaa loo beegsaday dadkaas rayidka ah waa dad muslimiin oo micnaha abriyaa ah aan waxba galabsanin micnaha keliya diintaas ay ku dhaqmayaan oo ay micnaha meeshooda ku degan yihiin ayaa keliya lagu haystaa oo maalin dhawood deegaankaas inay tageen ay dukaamadii ka dhaceen hanti tira badan ay ka qaateen ay maxaan kuu sheegaa rag qaar ay ka wateen ilaa ay hadda xabsiyada ugu jiraan marka wax kaloo hadda lagu haysto ma lahan mar allaala micnaha dadka wax u kala baxsan ka mujaahidka ah iyo kan shacabka ahba isla si ayay ola dagaalamayan mujaahidka markuu dhib u geysto niman fuliyo oo waxba iska dhicin kari waaye marka ayaga dhibka uu ku dhaco dadka masaakiinta oo shacabka ayay duqeeyaan oo dhibaatooyinka u geystaan wax hadda bilaabanaya ma ahane waa wax maalin walba ayaga lagu yaqaano xanuunkii ayaga gaaro inay dadka muslimiinta uga argutaan waan gartay dhacdooyinkan sida aad sheegtay way soo noqnoqdeen maxaa ugu wacan waxa waaye horta sideeda soomaali ayaa waxay dhahdaan naf gowracan geed kama waabto waayo nimankan waa niman hadda gowracan oo wax u dambeeya aysan jirin marka maadaama dhibka iyo maxay ahayd halaaga uu ku batay ayagana waxay leeyihiin maxay ahayd dadkan shacabkan shabaab ayay raas raacsan yihiin da waa dad muslimiin ah waxaa isaga mid ah marka qof kasta oo muslim ah meel kastoo joogo dhibka macnaha maxay si siman ayay macnaha maanta ugu geysanayaan kan oo soomaaliga sheeganayo diirkeena keliya wataa maahane waa mid dhaqanka gaalada mid doorsoomay oo dhaqan gaalo wata waayo waayahay haddii aad tihiin nuqabadii wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxaad baaq ah oo aada u jeedinaysaan dadka ummadda muslimka ee soomaaliyeed khaasatan ummaddan gobolka shabeellada hoose waan arkaynaa dhibaatooyinka maalinba soo noqnoqday maanta maxay ahayd khaniishana khaniisho ayaa kaa fujiso kuwa saan yeelaayo oo dhibaatada nagu hayo duqeymaha nagu hayo wax kale ma ahan waa kuwa annaga oo kale ah oo hoyaa dhashay oo hoyaana dhashay sagaal bil ayay ku dhasheen waxay ummadda dhaamaan ma lahan waxaan leenahay ummadda shacabka inay kacaan oy baraarugaan nimankan la iska dhacsho wax kaloo ay hadda maanta leeyihiin ma jiraan marka waxaan ummadda ugu baaqaynaa inay kacaan nimankan way saxiix gaaladii waaweyneyd ama afrikaantii maanta waddanka waa kuwa kasii hureelaayo kasii socdo nimankan hadda waxay yihiin malaha niman sii socdo waaye marka waxaa la rabaa inaan nimankan kusii duulno waxay haystaan hubkooda iyo ayagaba qaniimo inaan ka dhigano soo qabsanno ayaa la rabaa sidoo kale macalin cabdulaahi waa nabadoonka beesha eelay ee afgooye isagana wuxuu ka hadlay duqayntaas hadda qadka waxaa ku jira nabadoonka beesha ile nabadoon magacaada noogu bilow iyo beesha aad nabadoonka u tahay iyo halka aad ku sugan tahay soo dhawow uga ismaciil abdal waaye beelaanna nabadoonka ahaana beesha eyli waaye marka wayna kusugnaa deegaanka beril ilaahay makii darnaado maanta dhacdada oo ka dhiiday deegaankaas eed baa macnaha dhibaato fara badan ka dhiiday khaasatan tuulada balow anaa linin dulqaado korna orus ayaa ka dhiiday maxay tahay dhibaatada halkaasi ka dhacday dhibaatada meelo ka dhiiday may baa kamid dad oo shacabo oo shabaab tahayna shacabo guryaajo isku rooga iyo madaafeel ka garaacayo waayo cidda ku garaacaysa cidda ka garaacday nimanka dawladda isku shaahi ah oo oo dawladda ana le oo muslimiintana dhamaayo
waayahay marka dadka madaaficda lagu garaacay xaggee ku sugnaayeen dadka madaaficda laga garaacayo may baa kusugan yahayna tuulada balow ayaa kusugnaayo imise madfacay halkaas ku tuureen ciidamada dawladda federaalka ciidamada daw dawladda federaalka meelo tuuliya tuulada ka garaacaya ma ma madaafiica waaya maxaa marka khasaaraha oo ka dhashay madaaficda mada madaaficdaas may khasaare ka dhiiday ana nin la leeye haamuud la leeye shan caruura kaga dhimatay waaya asagana dhaawaa waaye waaya naagtiisna dhaawaa waaye waaya
n dhimasho oo shan e waaya
lama guri oo madaafiic laka garaayo waaya intaasi dhibaataa waa mee meele maanta nimanka dawladda oo federaalka dhibaatadaasi maanaha beelaas injaysidan khaasatan beele eyli waay marka insha allah haddii ilaahay karaal naqdo wax oo shabaab iyo walkamedhe oo iyo raadka lahayana ma jirta dad shacab aho beerlo aho iska masaakin awaay maxay tahay marka nabadban sababta dadkaasi loo beegsaday sababta dadkaas leenba leen beegsaday oo macnaha oo leen leen garaacay raayidda hoosteed maynku dhoolan le waay wax kale ma u dareemin saas wax kale un anfaagni ma leh waaya tawxiidka maynku hoos noolan le saadleen ayaa anfaagni waan gartay maadaama aad tahay nabadoonkii beesha eyle ee degmada afgooye deegaanada ku hareeraysan degmadaas dhibaatooyinka ay ka geystaan ciidamada dowladda federaalka maxaad nooga sheegi kartaa dawladda ciidamada federaalka oo dhibaatada oo hidayaan maybaa ka mid ah een odayaal tuuliyaalka seedeeyaan odayaalka oo deegaamada yaa ku gobdaayan nin kasta dhamayliyin ninkan shabaabaan shaqeeya kan shabaabaan shaqeeya intaas dhibaato oo maanta madaafica ku hurba intaas dhibaato ayaa ka gobni nin kasta oo oo oday nin la- intii la gobodo lileeyay shabaaba ka shaqeeyaas adi shabaaba ka shaqeeyaas soo baa adiga intaas dhibaato ayaa macnaha yaa yaa ku gobni inti maanta oo masidaan koor waayahay dadka ku dhegaysanaya marka maxaad leedahay ugu dambeyn dadkii dhagaysido may baleeya oo ka booraya insha allah haddii ilaahi karaana dawladda federaalka oo intaas dhibaato anenjey sidaas ini oo macnaha noo kala caalo een hadday oo macnaha aawi latina ini oo macnaha insha allahu taala kalimatullahi yal culyaana kornagada doonta insha allah taasaga yaa yaa ku baraarujiyey
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag barnaamijka dhow waxaa wareysiyada qeybihiisa hore ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa inoo haya mahad cubayda waad mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta waxay weerar qorshaysan ka fuliyeen gudaha deegaanka berire ee gobolka shabeellada hoose weerarkaasi ayaa waxay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka xilli ay ku sugnaayeen bundada deegaanka waxayna doonayeen inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan duleedka berire inta la hubo qaraxaasi waxaa ku dhintay labo askari oo uu ku jiray sarkaal lagu magacaabi jiray qadar awoowe kaasi oo ahaa taliya ku-xigeenkiisa adka ee ururka koowaad ee ciidamada loogu yeero gorgor waxaa sidoo kale isla qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari oo uu ku jiray taliyihii ururka koowaad ee ciidamada loo yaqaan gorgor oo lagu magacaabi jiray cabdusalaam jaamac waxaana markii hore soo gaaray dhaawac garaab ah kaasoo ugu dambayntii uu dhintay sidaasina waxaa dowladda federaalka maanta uga baxay laba sarkaal oo muhiim u ahaa xilal sarsarena ka hayay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan shabeellada hoose weerarkaasi kadib ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta madaafiic ku garaacay tuulada below u dhow deegaanka berire ee duleedka degmada afgooye shan ruux oo ka mid ah dadka deegaanka una badnaa haween iyo carruur ayaa ku shahiiday duqayntaasi ay ka dambeeyeen ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen toban kale dhinaca kale mid ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaabba cabdulaahi maxamed nuur oo ah la taliyaha xasan sheekh ee dhanka waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ayaa goob fagaare ah ka sheegay in duulaankii ay ku qaadeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab uusan waxba u soo kordhin islamarkaana ay weli halis kala kulmayaan wuxuu ugu yeeray argagixisada oo uula jeedo xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo khudbad ka jeedinayay shir ka dhacay magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar oo lagu falanqaynayey arrimaha jamaacaadka jihaadiga ah iyo sidoo kale halista ay ku yihiin dowladaha shisheeye kalkaalka ah ee ka jira caalamka ayuu cabdulaahi maxamed nuur muujiyey walaaca ay ka qabaan awoodda sii kobcaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa argagixisada ma xaqiijin guul weyn kumana filna in ay hakiyaan al-shabaab ayuu yidhi la taliyaha dhanka la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee madaxweynaha dowladda federaalka marar badan ay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo dad xilal horey uga soo qabtay waxay ku celceliyeen inay jirto cabsi weyn oo ay ka qabaan in ay soomaaliya ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay dalka afghanistan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay magaalada muqdisho ka fuliyeen qaraxay la beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaan boolis milataro kaasoo marayey xaafadda suuqa xoolaha ee degmada huruwaa ee gobolka banaadir waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ugu dambayntiina maraykanka ayaa in ka badan toddoba boqol ee askari ka saaray dalka naijer xukuumadda washington ayaa soo gebagabaysay howlgalkii insixaabka ahaa ee ay ciidamadeedu uga baxayeen xarunta ciidamada cirka ee naijer oo ku taalla magaalada niyaami ee caasimadda dalkaasi waxaa xigi doona in shan iyo tobanka sebteembar ee soo socota ay ciidamada Ameerikaanka ah isaga baxaan xero ku taalla waqooyiga dalkaasi taasoo qayb ka ah qorshaha uu maraykanku uga dhammaanayo dalkan dhaca galbeedka qaaradda afrika wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa sheegtay in ciidamo ay tiradoodu gaarayso toddoba boqol lixdan iyo lix askari oo amerikaan ah ay ilaa iyo haatan isaga baxeen dalka naijer halka tirada guud ee askarta amerikaanka ah ee dalkaasi ku sugan lagu qiyaaso sagaal boqol iyo konton ilaa kun askari insixaabka ciidamada maraykanka ayaa waxaa barbar socda saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda ruushka oo gaaraya saldhigyada iyo xarumaha ay banneeyeen ciidamada maraykanka wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana waa naga intaas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan sirdoonka dowladda federaalk ayaa xabsiga dhigay samafalcaan ka ahaa magaalada muqdisho kaasi oo agoon badan gacanta ku hayay cali khadaab waa wiil dhalinyaro ah oo sannadihii lasoo dhaafay gacanta ku hayay hay-ad samafal ah taasi oo gacanta ku haysa boqolaal agoon caruur ah taasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay aad uga shaqaynaysay qaybo ka mid ah gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sirdoonka dowladda federaalk ayaa cali khadaab maanta waxa ay kala baxeen goob uu ku jiray iyagoona jirdil u geystay waxaana la sheegay in caawa uu ku hoyanayo godka jilicow halkaas oo ay kaga horayaan xubno tacdiibinta ka shaqeeya dowladda federaalk ayaa cali khadaab u xirtay waraysi uu dhowaan siiyey mid ka mid ah warbaahinada magaalada muqdisho xilli uu ku sugnaa mid ka mid a wadooyinka oo la xiray waddooyinka xiran ani saaka waxaan u socday waa beri aan rabay inaan ka baxo xoosha u socdaa waa markas agoona ku yaalla aan rabay inaan aado kulley meela u mari doona maaqa hadda oo iska lugayna waxaan raadinaya meela bajaaj ay marayso hadda waxaan ka soo lugeeyey waa beriaan ka soo lugeeyey marka in dadka iyadoon loo sheegin wax hogaysiisa la sii samaynin waddooyinka la iska xirto waa dhibaato laakiin arrin kale ka daranaa jirta arrinta ka daran waxaa waaye wareedha maxaa u dabaaldegaynaa ma xurriyad la helay aawe li'anna midabkii caddaayo madow lagu beddelay baan madax bannaani muudnay mujrimkiiyo munaafaqu isku meherad weeyee gumaysigu markuu baxay mabdi'iisi baa haray falidaalika niyoo xorriyad la helayna aan uma jeedo oo loo dabaaldegaayo oo dadkan ay u dabaaldegayaan maanta intaanu muslimiina loo dhibaateeyo waddan laga xirto
qof weliba oo soomaaliyeed oo ka hadla in dalku uu gumaysi ka jiro dowladda federaalku waa ay xirtaa iyadoona tiraahda waxa uu ka tirsan yahay amaba uu jiraa dhanka islaamiyiinta ee jihaada
سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhow waxa waraysiiyada ayaad maqlaysaan haweenka magaalada jamaama ayaa waxa ay hadiyado kala duwan ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee furimaha jooga hadiyadaha oo u badnaa agabka loogu talagalay ragga furimaha hore ka halgamaya ayaa waxa ay ku wareejiyeen mas-uuliyiintii wakiilka ka ahaa munaasabadii ay hadiyada ku wareejinayeen waxaa ka soo qaybgalay odayaal dhaqan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee gobolka jubbada hoose ugu horen waxaad ku soo dhowaataan haweenkii hadiyaadka bixiyey oo ka warbixinaya waxyaabaha ay mujaahidiinta ku wareejiyeen iyo waxay ugu talagaleen walaalayaal maanta waa ujeedaan farxaddayna lama koobi karo Een, awalan maanta waxaa halkan aan ku wareejinayna walaalaheena hadiyooyin aan la koobi karin sidii horey gabdhaha saxaabiyaadka ahaayey inaan u garab istaagno walaalaheena mujaahidiinta maasha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ayaan leeyahay waan soo dhawaynayaa sida maanta aan ugu garab istaagayno maanta tanna kuma eko midda dambeysa ayaa ka badan mar walbana waan taagannaha annaga jihaadkan wuu soconayaa ilaa iyo qiyaamo saaca maantana waxaan ugu tirgalnay walaalaheena mujaahidiinta safuufta ku jiro konton loor oo buskud ah lix boqol oo doolsho ah een, go-yo aan la koobi karin markay dhaxanta ay iskaaga daboolayaan een, waxaa kale halkan ku jiro kitaab xusnul muslim ah een, waxaa kale halkan oo ka mid ah een, saliidda cadowga markaa lagu hejahayo oo qoryaha lagu safeynayo waxaa kalaa ka mid ah catarkii maasha allah intaan kuma eko Een, waxaan kalaa halkan oon iiga muuqda aan ugu soo diyaarinay xargihii maxaabiista lagu soo xirxiri lahay waxaan ka codsanaynaa walaalaheena safuufta ku jiro maxaabiis nool nool ayagoo xirxiran inay noogu keenaan gobolka jubbada hoose intaas ayaan ka codsanaynaa walaalaheena safuufta ku jiro biidni illaah haraadiga gaalada haraadigana garbaduuba soo u xirin inaanu lagu keeno jubbada hoose biidni illaahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayaan ugu mahadsantihiin gabdhaheenna wanaagga aada samayseen iyo garab istaagga aada ku garab istaagteen walaalaheena mujaahidiinta ah kheyr badan alla idin siiyo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu hal adulakum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim aad baad u mahadsantihiin galey hala dhigta lama dhihin digir hala dhigta lama dhihin dahab hala samaysta lama dhihin mujaahidiinta hala garab istaago waad ku mahadsantihiin arrintaas Een, dadaalkii sii wada maasha allah maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay farxad aad iyo aad loo soo koobi karin halkan waxaa nooga muuqada sida buskudka doolshada macwiisyada camaamadaha kabaha kitaabka xusub muslimka iyo wixii kaloo la mid ah maasha allah gabdhaha herjama ammaan aad iyo aad ayay u dadaaleen maasha allah waxaana ka rajaynayaa dadaalkan inay sii labalaabaan dadaalkooda ay sii muujiyaan intan iyo in ka badan waan sugaynaa waana keen doonaa insha allah biidni illaah walaalaheena mujaahidiinta oo jooga sufuufta hore inuu ilaah sugo inuu ilaah u gargaaro insha allah nasrun wuu dhow yahay mar dhow nasri ayaan heli doonaa biidni illaahi ilbaari halkan waxaan ugu daceynayaa walaalaheena falastiin dhibka haysto inuu ilaah dhib ka dulqaado falastiin ilaaha u gargaaro dhibkahaasad ilaaha ka dulqaado gargaar degdega ilaaha usoo dejiyo yuhuudda cagta hoosteed ilaaha noo maryo wayna jawi doontaa wayna jabtay hadda calaacal iyo wax walba qufaysaa insha allah wayna jawi doontaa biidni illaah waxaan ka mid ahay haweenkii soo gudbiyay agabyadan kala duwan sida waxaa ka mid ah busudka iyo macaawiista ay agabyo kala duwan insha allah aad baan u dadaalaynaa dadaalkeena waa sii labalaabi doonaa dadaalkani waxaan uga jirnaa si aan u gaari lahayn insha allah qudus waana sii wadi doonaa ilaa aan ka gaarno qudus maanta waxaan wareejinaynaa hadiyo aan ugu talagalnay walaalaheena mujaahidiinta maanta meeshaan waxaan ku bixinay konton nool oo buskud ah lix boqol oo duulsho ah go-yo surwaalo saliid catar camaamado xusnu muslim iyo xergihii lagu xir lahay gaalada ilaah ayaa ku mahadsan intan aan bixinay mujaahidiinta waxaan leeyahay sabra una sugnaada insha allah mardhow waa idin soo gaari doona ayaan leeyahay waxaan maanta mujaahidiinta lagu wareejiyay gaagab waxaa ka mid ah konton looroo buskud ah lix boqol oo doosho ah sida baraafuunta iyo catarka hukumahasiin gabdhaha walaalahayga bismillaah anigoo ku bilaabay magacayga umu cabdiraxmaan oo joogta degmada jamaame halkan hadiye ayaan qaybinay hadiye aan qaybinay maasha allah wax soo koobi kara ma ahan maasha allah ilaahayna barakeeyo gabdhaha joogaan degmada jamaame wixii wax baxsadan miisaankooda allah u saaro intaas kadib waxaa hadlay qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda الحمد لله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله يا مهد إسكاله اللي نوكل مي حفلة بركيسا ولوصا بندقي ولا لها مجاهدين تلو وضو gabdhaha haweenka muslimaadka ee raajamaama ay soo aruuriyeen isku keeneen oo ka mid yahay buskud iyo xalo iyo doorsho iyo finaanado cimaamado kutubo cataro iyo saliid allaha barakeeyo walaalahaasina waxay soo aruuriyeen inay beri yowmal qiyaama ilaahay ajir fiican uu ka siiyo ay ugu talgaleen walaalaha sabuurta ku sugan walaalahan gabdhahaasina waxaan leeyahay allah xafdiyo maadaama maalkooda ay jihaadka ku bixiyeen maxaa yeelay qur-aanka kariimka aayadaha ugu badan waxay ka horumarinayaan maalka maalka ayaa jihaadka ugu weyn in lagu bixiyo hal aayad ka mid ah leh nafta lasoo hormariyay inta kale waxaa soo horumarsan maalka jaahid rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay jaahiduu biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum gabdhahana way ka qayb qaateen ilaahay xafidiyo waxay keeneenna maalinta aakhirana ilaahay u awaalgudo waxaana leeyahay nasrigan waa dhow yahay alaa ina nasra allaahi qariib waana guulaysan doonaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
bismi llah alxamdu lilah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam wabacdi alxamdulilah ilaa mahadla iskale maanta waxaa halkan aan ku isugu nimid xaflad xafladdaanoo lo ay soo diyaariyeen gabdhaha reer jamaame ee jubbada hoose alxamdulilah maanta waxaa hortaana yaallo wax alla wixii ay heli kareen oo hanti ah oo ay isku soo dardareen ayagoo la garab taagan walaalaha mujaahidiinta ilaahay idinkiisa allagana ayagana ajir badan allah ka siiyo waxaan filayaa buskudka keliya meeshaan yaallo konton loor waa konton loor buskuda hortayda taallo doolshada waa lix boqol insha allahu tacaala waxaa yaallo cataro waxaa yaallo kabo waxaa yaallo maxalaa buumooyin waxaa yaallo funaanado waxaa yaallo ilago-yaal insha allahu tacaala intaas oo idin waxaa yaallo kutubo oo kala noocnooca insha allahu tacaala wax la qiyaasi kara maaha gabdhahana aada iyo aad ayay isu xilqaameen annagana farxad badan ayna geliyeen insha allah in badan waa ka sugaynay intaan inka badan maanta waxaa farxad weyn noo ah ilaahay idinkiis gabdhaha ayagoo isxilqaamay dad badan oo maanta arrimahan ka jiifana in ayagana ay meeshooda kasoo kici doonaan ilaahay idinkiis doorkan doorka xiga intaan inka badan ayaan ka rajaynaynaa insha allahu annagana waa ku garab taaganahay waana rajaynaynaa ilaahay inuu ajir ka siiyo wax walba waxa u wanaagsan wax ilaahay dartiisa loo loo bixiyo waxa ilaahay dartiisa loo aado wax ka wanaagsan ma laha camal la qabanayo camalka ilaahay dartiisa loo bixiya ayaa ugu wanaagsan gabdhaha ayagana qulubtooda allaha toosiyo diinkooda iyo waxay ku difaacayaan iyo sharaftooda karaamadooda ummadooda insha allahu tacaala haddii gabdhaha wixii ay lahaayeen waa la sheegay sheekheena ka hadlay in ayagaasi lagu daysado cariiriga lagu jiro aanan macnaha la dhihin cariirigan galnay saanaan la yeelay insha allah lagu samro cariiriga waa laga baxayaa cariiriga waa laga baxayaa intii gabdhaha cariiri soo mareen in ka badan ma jirto insha allahu tacaala cariirigaasna hadda nin kasta qof walbo waa dareemaysaa meesha shalay uu joogay iyo maanta meesha ay joogto magaaladan shalay wixii ay ahayd islaamka ka hor walaayadan ka hor waa la dareemayaa meedadkii jidka yaaleen dadka u caawaya xoolahooda ma dhaqaaqi karin waa la dhacayay ninka hadlaya ma jirin alxamdulilah maantana meel alla meesha rabto habeen lix saaca soconaysaa meesha rabto waxay aad dhigato waa ku yaalaan intaasna waxaa lagu helay cizada iyo dheeraadkaas waa diinta islaamka waay insha allahu tacaala si ay u garab istaagteen aan u garab taaganahay insha allahu tacaala wixii maanta aada soo bandhigteen ajir xasanaad allah idinka siiyo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وقالق الناس بقلق الحسنة كما قال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى ينقم هذنين مركو هري مهد أن ماد لهن وكذلك وحنقم هذنين قبلها مسلمين تا إيه، محافظة دقمة الجمامة ولا الله ذلك إبحيين إيه، وحلم بالقشتو حوفي عن دين إلهي سبحانه وتعالى maadaama diinta ay macnaha wax gashteen annagana waa ku mahadinayna waxaa la yidhi ninkaan ku mahadinin insaanka ku mahadin ilahi subxana wa taala kuma mahadiyo saasoo kale insha allah maadaama ay maalgashteen walaalaha gabdhaha muslimiinta ay maalgashteen diinta waxay dareemayaan marka qofku markii wax uu maalgashto markaas wuxuu dareemi karaa waxay leedahay nafcigeeda marka ilaahi subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa gabdhaheenna aad baan ugu qanacsannahay dadaalka maanta ay bixiyeen marka sidoo kale insha allah maadaama diinta ay fahmeen ayay maalka u baxsadeen mitaalkoodu waa jira oo maanta maxaan ku radaa meelo badan joogo macnaha iska fadhiyo aan diinta garab siinayn way buuxaan maadaama ay diinta ay fahmeen ay maalgashadeen annagana aad aan usoo dhaweynaynaa ka naqiibeen ahaan odayaal ahaan alxamdulilah maasha allah waxaan garab taagannahay gabdhaha muslimiinta dadaalka ay bixiyeen maxaan ku yidhahdaa mujaahidiinta ay garab istaageen sidoo kale buskudka ay bixiyeen waxaan dareemaynaa buskuda meesha yaalla ilaa iyo lixdan loor meelahaas oo kale waxaa yaallaa dhar oo kala dugan ama funaanada ha ahaado ama garma ha ahaado kitaaba noocyada kala dugan maasha allah buskudaha wax badan baa meesha yaallaa indhihii qabanayo aad baan ugu mahad celinaynaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan xalfadan maanta wanaagsan qiimaha badan lagu kulmiyey alxamdulilaah mahad alle u sugnaatay maanta gabdhaha reejo maame waa maanta waa waxaan weli arkin bay maanta keeneen weligood bay keeni jireen horna way u keeneen aad baan uga qayb qaadanay waa xalfadan oo kale wax ka wanaagsan dhigeen aad bay ugu mahadsan yihiin maasha allah alxamdulilah aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay odayaalka dhaqanka annagana aad baan u garab taaganahay waana soo dhaweynaynaa gabdhahana waxaan leeyahay walaalaha aad bay aad iyo aad baan loo farxgeliseen annagu iyo suldaamaha nabadoonnada amiirka annaga walaayada gobol iyo degmo aad baan u farax gelsan insha allah maasha allah alxamdulilah marka waxaan leeyahay ilmihiiow aniga hadda waxaan sheegaan karnaa farax baan waxaan sheegan karnaa maanta gabdhahan walaalahay oo mujaahidiinta eh, jamaama ka soo baxeen adduunkan maanta aniga dishayda hays waxaan hadda aan koobi kara maaha maasha allah marka alxamdulilah warkana macnaha eh, kolleyba horbaa raggii baa hor u yiri wixii la leeyahay waa la yiri insha allah waxaan leeyahay soo dhawaada wixii aad macnaha gasheen ajir xasanaad naga siiyo waan soo dhaweynaynaa aad baad u mahadsantihiin waxaa sameyn jirtiin baad samayseen gabdha mujaahidiin baa tihiin waan ina garataagnahay intaa inta ka badan baa inaga sugaynaa insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان آه، waxaa mahad dhammaad iyo bilaaw aan lahayn iskale ilaahay subxaana watacaala mahadda labaad waxaan siinaynaa insha allahu tacaala xarakatulmujaahidiin sababtoo ah waxayna soo gaarsiisay waqti insha allahu tacaala zamanu jihaad waxaan soo gaarnay oo wanaagsan maanta annagoo diinta islaamka isku boorinayno dardargelinayno inay macnaha insha allahu tacaala dumarkeena maanta ay jihaadka taageero badan ka bixinayaan soona diyaariyaan agab kala duwan oo aan leenaha maanta ragga insha allah aad bay ugu baahan yihiin hadday tahay insha allahu tacaala waxay cunaan iyo waxay xirtaan iyo kitaabadii insha allahu difaacyada mu- macnaha xusnul muslim kitaabkaas xusnul muslimka aad buu u qiimo badan yahay insha allahu tacaala waa dhufeyska muslimiinta ninka mujaahidka ah insha allahu tacaala waa kitaabka aad iyo aad ay u jecel yihiin ragga mujaahidiinta maanta waxaan leeyahay ragga difaaca nagu soo sokeeyo baarsan guuna joogo haddii loo geeyo kitaabadan iyo buskudkan iyo alaamaan la yiraha degmada jamaam ay kasoo baxeen gabdhaha muslimaadka aad bay idinkugu duceyn doonaan insha allahu tacaala ha ka gaabana dadaalkan labalaaba insha allahu tacaala gabdhaha muslimiintana waxaan leeyahay gabdhahan matelkooda naqda oo khudayda insha allahu tacaala maanta insha allahu tacaala anagoo joogno jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaami aad baan u faraxsanahay waxaana u fadhinaa xafladii ay kusoo diyaareen gabdhaha muslimiinka reer jamaam ee, qalabkan kala duwan ay kusoo diyaareen in muddana ay u diyaarinayeen marka gabdhaha waxaan ku boorina oo leeyahay dadaalkiina labalaaba hana ka gaabina saad u bilowdeen ha ahaato xiisihii is idinka naqanin gabdhaha muslimaadka degmada jamaam intaan way ka badan yihiin waa dareemi karnaa maanta gabdhaha jamaam haddii la dhaho intaan keliya ma aha marka gabdhaha kale walaalihiin insha allah qayrkii idinka aad jeclaateen ugu baaqa dhexgala kuwa guryaha jooga iyo kuwa suuqa joogo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala bisha soo socota ama bilaha kaleo ka dambeeyo intaa agab inta ka badan inaan inaad inta soo keentaan gabdhahan intaan ka badnaadaan insha allahu tacaala waan idin duceynay aad baad noogu farxiseen insha allahu tacaala walaalihiina muslimiintana waad ka farxiseen dadka dhammaanteena waxaan macnaha eh, idinku boorinaynaa annaga hadda odagaalka degmadanahay waxaan idinku boorinaynaa dadaalkiina laabalaaba insha allahu tacaala dadkana insha allahu tacaala waxaa waaye waxbaa la gaarsiiyaa hadda waxaan dareemi karaa maanta hadday caaw iyo ama maanta idaacadaha laga dhegeysto barnaamijkan gabdho badan inay kugu soo dadaan aan rajaynaynaa annagana waxaan idan leenahay garabkiinaa nahay insha allahu tacaala nafsirkeena annaga noo imaada nasoo dhacgala ganacsataydan ka mid nahay odayaalkiinaa nahay wax naga qaada waa idinkugu farxna anaga barnaamijkan annaga nafkeena idinkaa isku koobine wax naga qaada a meeshaan kusoo dartaan waan rajaynayna insha allah inaan ka bixino marka waxaan idan leenahay insha allah waad mahadsantihiin ilaahi subxaana wa tacaala maanta ma ahin aad ka baahi badantihiin waa maalinta yowm alqiyaame miisaankiina aakhiro allah idinkugu dhaafo dunuubtiina iyo dembi waalidkiina allah ku dhaafo insha allahu tacaala waxaan idan leenahay ilaahay ha idin barakeeye awlaadiina iyo idinkaba allah idin barakeeyo insha allahu tacaala ilmahana ku tarbiya inay qoriga qaataano safuuftagaan insha allahu tacaala ku tarbiya assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد een, dhammaan waxaan salaamayaa martidan sharafta leh ee kala gud- kala duwan hadday noqon lahayd haweenka muslimaadka ah ee degmada jamaame walaayada bahda iclaamka een, odayaasha nuqabada culammada ee isugu imid xafladan ay gabdhaha muslimiinta mu'miniinta ku wareejinayaan hadiyadaha loogu talagalay walaalaha fuqurta een, jiidda ku jiro loogu talagalay hadday ahaan lahayd buskud hadday ahaan lahayd een, waxaa la dhihi jiray doolshaha cimaamadaha een, cim- een, macwiisyada buumayaasha kutubada een, catarka een, waxaan leenahay waa arrin aada looga farxay oo dhammaanteedna farax gelisay waa su-aal in badan aan isweydiinay aniga lafteyda aan isweydiinayay degmada jamaam xaaladahaas maxaa aan ka dhaliilayay oon maanta aan maad farxaddeeda maanta taaganahay insha allah allah idin barakeeyo een, hooyooyinka mujaahidiinta ee gabdhahan walaalaha een, ku ugu deeqay hadiyadahan qaaliga ah ee aan maanta aada noo farxadgeliyey ee aan lasoo koobi karin tirada badan noocyo kala gedisan leh waxaan leenahay allah idin barakeeyo jasaakum allah khayr jasaa ilaahay ajirkiina een, ha idinkugu bedelo maalinta qiyaamo mid aad ku baxsataan allah idinkaga dhigo awlaadiina allah baar idinkaga dhigo een, ajirkiinana ilaahay ha idin labalaabo een, bedel khayr leh allah idinkugu bedelo waxaad bixiseen waan ku faraxsannahay waa hawl aan sugayn in badanna aan macnaha aan islayn war maxaa si ka ah degmada jamaame ayaad maanta aad horteenna keenteen allah idin barakeeyo khayr badan allah idin siiyo waan ku faraxsannahay dhammaanna waxaan degmada jamaame haddaan nahay waa arrin aada noo farxad gelisay waa arrin aan weligeen aan soo marin degmadeenna jasaakum allah khayra jasaa ilaahay ha idin barakeeyo khayr allah idinkugu bedelo Een, waxaan leenahay jihaadkaasna waa inaan garab istaagno jihaadka naf iyo maalba waa in lagu garab istaago Ee, qofka haddii uu maal bixiyo isagoo jihaadka galay wuu la mid yahay marka insha allah wiilashaas jiidda ee fuquurta ku jiro waa kuwaan dhalnay waa kuwii nala dhashay waa kuwaan adeerada u ahayn waa kuwaan awowyada u ahayn marka waxaan gebigaynba rajaynana haddaan nahay haweenka muuminaadka iyo nuqabadeenna iyo bulshadeenna noocyadeeda kala gedisan inaan garab istaagno naf iyo maal baan ku garab istaagno wax allaalay wixii aan awoodno awoodeena tahay waa farxaddaas aan la qaybsanno ayagana maanta haweenkaas ay noo keeneen walaalaheenna waxaan idinka rajaynaynaa inaad laba jibaartaan juhdiga maanta aad bixisaan inaad laba jibaartaan kuwa maqan insha allah ayagana waxaan ka rajaynaynaa oo idinka harayna inay idinka idin soo raaceen idinkaasaa noo masalaya maanta waxaad idinka bixisaan ayagana way bixiyeen bay noola mid tahay ayagana waxaan ilaahay ugu baryaynaa in uu fahamsiiyo xaqaas iyo wanaaggaas aad samayseen inuu ayagana ilaahay fahamsiiyo وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن شاء الله تعالى إلى يا ماسكلة الله ينقصه كل مي مكان كان بركيسن أي قبلها مسلمات كأه أي كسو بنيجان خير كان آت بركيسن وأي كهذلين علماء صلاة دينتا إلهي سبحانه وتعالى يقوم هذا ذكر ولا ليال إن شاء الله تعالى الله يحق نوا في جي إسلام نمد محايا لقف وحكوين إسلام نمد لسي مجرته marka insha allahu tacaala waxa aad bixinaysaan insha allahu tacaala miisaankiina aakhir ayuu ilaah idin saarayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay iyo inta waxaan bixisay iyo inta ku boorisay waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaah miisaankooda xasanaadka uu kago liyowm alxisaab iyo inta waalidiintooda ah maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala qofka muslimka wixiisa mu'minka wixiisa ma dayacayo ilaahgaas macnaa maxaa yeelay kumanaan gabdhood kale ayaa jiraan intaas ilaahi subxaana wa tacaala idinka ayuu idinka doortay maxaa yeelay sheekh wuxuu ka sheekeeyey saxaabiyaadkii oo birimada gale gabdhaha muslimaadka dhan way ammaanan yihiin laasiyama hadda kuwa arrintaas sameeyeen marka tartanka aa gasheen ilaahay subxaana wa tacaala garabkiina ha ku galo taaniyan iyo walaayada islaamiga ee jubbata sufla iyo waaligeeda degmada iyo nuqabada iyo baxda iclaamka inta oo insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala khaasatan waxaa kaloo u ducaynaynaa walaalahena falastiin dulmiga allah ka dulqaado إسرائيل الله جبي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
gabagabadii suldaan cabdulqaadir xaydar oo ah suldaanka beelaha direed ayaa isagana halkaasi ka hadlay
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحبه وسلم أوله إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا اللهنا مكلية حفلة دان آد وقيمة بدن وناكسن ومانتا قبلها مسلمات كرير جمامي أي دقين oo ay keeneen ay ku tabaracayeen ama ay u gargaareen ama garab ay u yihiin mujaahidiinta safka hore ku jirto xafladaas allihina makaniyey ay u mahad celinayna waxaan leenahay habeenka ama gabdhaha muslimaanka ama hooyooyinka degmada jamaame ilaahay ha barakeeya leenahay juhdiga aad wadiin ama dadaalka aad wadiin labalaaba waktiga loo jeedo wax yara ka dhiman ilaahay idinkiis waa la guulaysa doonaa maalintan maalin ka mid eh farxadii reerreena ku jiro doonaa gaalada ilaahay wadanka waa ka saari doonaa waxaan rajaynaynaa maanta waxaad soo bandhigteen wax la soo koobi kara ma aha oo adoo wadeeqdeen mujaahidiinta oo safka hore ku jirto waxaa ka mid eh dhar badana horteyda ka muuqdo go-ya ka muuqdaan macaawasyaal buumo funaanado cumaamado eh, wax la koobi kara ma aha buskud eh, maxaasaa doolshe barfuun saliid kitaabo wax hadda aan tilmaami karna maaha juhdi badan ayay bixiyeen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo meeshii kasoo bixiyeen bedel kheyr qaba allah siiyo sidaas ay leenahay gabdhaha reer jamaame dadaal badan ay galeen muddo badanna juhdi badan ay bixi jireen haddana maanta tii ay ka mid tahay waxaan leenahay ilaahay ha abaalmariyo ilaahay awaalmaryo ajir allah ka siiya leenahay maadaama anaha odayaasha degmada jamaame aad baan ugu faraxsannahay waxaana ka sugaynaa waxaa ka muuqda weliba kaba waa hilmaamay kaba horteyda ka muuqdaan funaanada ka muuqdaan go-ya ka muuqdaan adi wax badana horteyda ka muuqdo oo hadda aan la soo koobi karin waxaan leenahay gabdhaha ilaahay ajir ha ka siiyo dadaalkiinana sii wada leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فلله شكري غزير
waa tahay dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan weli ku wada jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax soo dhowow waa mar kale iyo xubintii caafimaadka iyo toddobaad cusub qof ayaa soo gudbiyey su-aal ku saabsan gudniinka su-aashu waxa ay leedahay doctor muxuu yahay gudniinka fircawniga ah maxaa dhib ah oo uu ku leeyahay gabadha loo gudo iyo bulshadaba soo dhowow bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd waa mahadsan tahay gudniinka fircooniga ama waxaa loo yaqaano female genital mutilation waa si xaaf ah ama gebi ahaanba in qeybaha sare ee xibinta taranka la jaro sida ee, libiska kilitoria waxaas dhan in la jaro labia majora waxaa labia minora partially or completely in loo jaro ay waxay keenaysaa aa loo yaqaanaa female genital mutilation Ee, dhibaatada ka dhalanaysa marka laba nooca uun qaybinaynaa mid xilliga la samaynaya ah iyo mid qofka la noolaanaysa muddo dhan daba soconaysa dhibaato ah dhibaatooyin ka dhacaya xilliga qofka ee lagu sameynaya waxaa ka mid ah qofkii inuu dhiig baxo ee, inay gabadha kaadin weyso ee, infection inuu ku dhaco maadaama qalabka loo isticmaalayo uu yahay aan sterile qalab aan jermis dilayn Ee, dhibaatada marka mahadhada ah oo muddo soconaysana waxaa waaye waa midda inuu infection soo laalaabto oo kaleeto qofka macnaha maskixiya inuu qofkii macnaha uu cadaadis dareemo tusaale ahaan qofkii haddii qofki marka la guursado in lagu qanci waayo qaabkii macnaha xaqa ay u gudanayso oo kaleeto kadibna la iska furo oo kale waa dhici kartaa Ee, waxaa kaloo dhici karta qofka inuu ee, kaayida ay ku adkaato ay imaadaan oo kaleeto ee, waxyaalaha loo yaqaano discharge ama qoyaamada oo kaleeto Ee, waxaa kaloo dhici karta kor dyspareunia wax loo yaqaano ama conjugal right googasha xaqa marka la qadan in xanuun imaado oo kale waxaa kaloo jirta markay gabadha dhalaysana inay ku adkaato inay dhasho taasna marka cilladdu waxay tahay in dhasho waxay- macnaha meeshan waxaa jiro eriyadan ama lubrication waxa la dhaha jirto ama lastiga elasticigii ama macnaha kareemada ka qayb qaadanaya dhan in la jarayba marka way ku adkaanaysaa waxay kaloo khatar u tahay risk factor ama ay gogol xaar u tahay gabadhaas inay qalliin ku dhasho waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
waa hagaag faarax macalin waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka kenya wuxuu horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waraysi uu bixiyey ayaa wuxuu kaga hadlay banaanbaxyada ka socda kenya iyo waxyaabaha ay salka ku hayaan wuxuu tilmaamay in banaanbaxyadan lagu doonayo in ruuto xilka looga qaado dibna loogu soo celiyo odhinga iyo sidoo kale uhuro kenyatta dhanka kale wuxuu sheegay in qowmiyadaha iyo qabaa'ilka kenyaatiga ah ay u arkaan soomaalida ku nool dalkaas kuwa cadow ah kuna habboon in cunaha la jaro sidoo kale wuxuu sheegay in madaxweynihii hore ee kenya uhuru kenyatta uu dhiirigelin ka helaya maamulka yahuudda iyo sidoo kale dowladda faransiiska uu go-aan ku gaaray in uu ku soo duula gobolada gado iyo jubbooyinka sidaasna kula wareego waxaan idhi bahashan saddex ujeedooyin bay leedahay idhi saddexda ujeedooyin ay leedahay kow inuusan ruuta madax- madaxweyne uusan noqon oo doorashada soo socoto laga shaqeeya sidii uusan ugu guulaysan laba sidii raila iyo uhuru siyaasadda loogu soo celin lahaa oo raylana madaxweyne u noqon lahaa uhuruna loo raadin lahaa ilaa waa nin yar ah oo dhalinyaro ah ba hadda lixdan ba hadda gaarey ku adwooli lahaa waa anigu waan yaryahay wuu yari u lahaa haddana si dib haddana loogu soo celin lahaa nidaamka soo laba ma ruto oo laga- laga takhaluso iyagii oo maaragtay siyaasadooda dib u soo ceshtaan soomaalida cidda la yidhaahdo oo iyadana laga jaro qabkoodii iyo hankoodii oo dhanba beec mishtari ahaan fiiri 2018 baa baan jecel 2019 midkood beec mishtari ahaan siyaasad ahaan mujtamac ahaan si kastaba maxaa dhe fartii dheeraatay bay noqdeen waxaa ka dhaadhacsan dadka buurta degan cadow aan soomaaliya anaga ma qaban maxaa dhe wadankii dhaqaalihiisi bay la wareegeen way shaqaystaan weyaan anagana weli shanada khamri bay korta fadhiyaan waad garta sooma marka haddii aan haddii aan sida xalaasheed aan iskaga celin karin six aanaan oo dowladnimo aan iskaga celino 2018 bay ahayd 2022 yaa wixii la qarinayay banaanka u soo baxay oo meel kasta kanaa'isti meel kasta ay leeyihiin cadow aan soomaaliyahin anaga ma qabno madaxweyne ku-xigeenkan uu leeyahay annaga wadankan dhaqaalaan ku haysanay dowladnimana waan ku haysanay labadiba way naga tegeysaa dhaqaalihina way la wareegeen dowladnimana iyagaa qaadan doonaa maxaa dhe aad bay isku dhaldhalaan annagana ku annaga khamri bay kor taagan yihiin ma dhaldhalaan ma bataan dhegeysaa ku sheeg fahamsama heer ay gaaraan hataa ay dhahaan dadkan maba aha kenyaan waa eynimadii ay iska dhaadhiciyeen oo istuseen aan ku duulna hadda ma ogta falastiin dhulka ay deganayeen ghaza ee dhulkoodii baa laga saari hayaa yaa laga saari hayaa uhuru kenyatta nin hadda magaciisa aanan kuu sheegin laakiin systemka ku jira oo maanta madax ah oo hadduu fiirsanaya maxay ahayd xasuusan doona iyo wuxuu ku yiri wallaahi aniga hebelow oy dowladda iskula jiraan hebelow waan qabsan buu yiri jubbaland aniga I'm going to invade, occupy, and annex Jubaland. berigii hore fikradaaseeto netanyahuna wuu u keenay macronna wuu u keenay iyaga way isla wateen in soomaaliya iska dhaaftan kenya gudaheeda soomaalida inteheeda tii xagga aheedna haatee uu ka qaybsan qayb ka mid uu ka qaadan karo wuxuu ku qaadan karo macron baa wuxuu ku yiri ciidanka badan anaa mogta badan eeto etoobiya laaga wax maanta bilaabatay maaha waa wax afartan soddon sano hortee lagmaaragtay lagu riyoonayay magartalkii in maaragtay wuxuu yidhi laakiin kala heshii ku heshiiye idinka iyo etoobiya marka horta wiilkaa yar oo tobanka aabihiina madaxweyne aha oo ku dhashay waxyar aabihii intiisanad horteed intuusan prime minister noqonin dhashay oo intaa ku dhex jiray asaga gamekan la ciyaarayo yah yuu u arkaa inay tahayba dowladnimada inuu iska ciyaari kara geem oo suu doon u samayn karo raggi ragga ahaa oo wax fahmayey oo hataa reerkiisa ka dhashay oo ku xisaabtamaya inaanan soomaali la qabsan karinna meesha ma joogaan caruur yarar baa meesha isku imaatay oo sida maan samayn karna oo sida maan samayn karna marka inuu soomaali hab dowladnimo intuu u isticmaalo cunaha qabto oo madaxa kaga fariisto wuu istusay
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah intaan maqalkiisa dib ugu kulmi doonno salaamun calaykum
هو السامي